barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a ood ka dhegaysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labaiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitriban iyo weliba efemyada geeska afrika
duur wanaagsan dhegaystayaal waa sabti bisha janwarina waa laba sanadka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinayaa anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo maxamed cabdi sandheere
qodobada barnaamijkeenna dhallinyarada maanta idinku haynana waxaa ka mid ah
xilliyada rawaxaada ee shaqada laga soo baxayo galbihii waxaad arkaysaa dadka kenyaanka meelaha basaska laga raaco ilaa iyo inta ishaada qabata sas iyagoo ku jira cid micnihii saskaas isugu keenta aanay jirin oo budla dhex taagan oo dhahaysa adiga inta gal kaas gal iyagaa ishabaynaya oo isqaabaynaya oo saska sida loogu talagala u gelaya waa barnaamijka madasha dhallinyarada oo maantaan kaga hadlayno waxaa dhallinyarada soomaaliyeed ugu wacan inay isugu xoog sheegtaan goobaha la isugu yimaado dhinacii suugaantana waxaannu idinka haynaa qodobadaas iyo qaybo kaleo ciyaarihina ka mid yihiin ayaan idinku haynaa barnaamijka dhallinyarada ee maanta marka hore sawirkii caalamka
laba ruux ayaa dhimatay oo uu ku jiro qofkii isqarxiyey afar kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii qof weerar ka geystay maanta maqaayadada village magaalada muqdisho oo koox wariyaalay halkaasi joogeen wariyaha v o a ee muqdisho ayaa soo sheegaya in qofka isqarxiyey uu ka hor inta aanu isqarxin uu soo dhex fadhiistay koox wariyaal oo maqaayadda ku shaahayey kaasoo markii dambe ay wariyaasha qaar ka mid ahi arkeen oo ay kala carareen xilli uu doonayey inuu goobta isku qarxiyo oo agabkii uu watayna ay markaasi daqiiqdii ugu talagalay ay u qarxi waayeen waxaa sidoo kale halkaasi ku naf waayey qofka isqarxiyey iyo qof kale oo meesha kaag dhowaa maqaayadada village oo hore loo weeraray ayaa waxaa badanaa fadhiisan jiray wariyaal iyo dad kale oo shacaba iyadoo goobtana ay u dhowdahay guriga hooyooyinka muqdisho warkaas oo faahfaahsan idaacaddeenna dambe ayaad ku dhegaysan doontaan
wararka caalamkana saraakiil reer indiya ayaa sheegay in afar debleya iyo laba ilaala ah lagu dilay saldhig ciidamada cirkaahi ay leeyihiin oo ku yaala gobolka bunjaab oo u dhow xadka dalka bakistan isku horimaadkan oo maanta oo dhan socday ayaa kooxda deblayda ahi ay weerareen saldhigga bathancot weerarka ayaa bilowday saaka goor hore iyadoo rasaasna la maqlayay saacada kadib markii weerarku halkaasi ka bilowday saraakiisha indiya ayaa sheegay inay isku dayayaan inay aqoonsadaan kuwii weerarka qaaday hase yeeshee qaar ka mid a saraakiishaasi ayaa ayaa sheegay inay rumaysan yihiin in deblaydu ay xubno ka yihiin ururka jeyshul maxamed ururkaasi oo saldhiggiisu yahay dalka bakistan kaasi oo doonaya inuu xornimo kaasoo doonaya in xornimo loo helo gobolka indiya maamusho ee jamo kashmiir
dhallinyarada soomaalida waxa ay dhaqan ahaan wax ka badan kaga duwan yihiin dhallinta kale ee caalamka dhaqamadaas waxaa ka mid ah in aanay jecleen inay safgalan si loogu fuliyo adeeg loo wada baahan yahay sida goobaha lacagta laga bixiyo ee dukaamada goobaha gaadiidka laga raacayo iyo kuwa kale ee la midka waxay taa ay ka doorbidaan in qof kastaaba tabartii uu maalo oo ay isbuurtaan barnaamijka madasha dhallinyarada maanta markaasi waxaan uga hadlaynaa mawduucaasi waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa caasho ibraahim aadan caashucuud
mar kasta oo ay dhallinyaro soomaali ah isugu timaado goobaha bulshadu ku kulanto sida goobaha laga raaco basaska kuwa laga cunteeyo dukaamada iyo kuwa kale ee la midka ahba waxaa dhib ku haya inay si iskooda isu nidaamiyaan oo ay isu maamulaan si la mid a sida ay sameeyaan inta badan dadyowga kale ee caalamka waxaa marar badan la arkaa dhallinyaro isriixriixaysa oo isbuuranaysa oo weliba ku dagaalamaya safafka si uu mid waliba u noqdo midka u horreeya safkaasi iyada oo la og yahay mid waliba xilliga uu yimid goobta maxaa haddaba isriixriixa iyo isu xoog sheegashada ugu wacan dhallinyarada marka ay isu yimaadaan oo aanay isugu qadarin sida loo soo kala horreeyey amaba loo kala mudan yahay barnaamijka madasha dhallinyarada ee toddobaadkan ayaan dhegaystayaal ku faaqidaynaa waxaa arrintaasi ugu wacan dhallinyarada iyo sida looga gudbi karo waxaana ka qaybgalaya xasan jaamac faarax oo degan magaalada riyaad ee dalka sacuudiga cabdiqani oo jooga dalka norway ismaaciil xaaji shakeyti oo ku nool dalka sweden iyo cabdiyare sheekh xasan kulmiye oo ku nool dalkan maraykanka waxaa hadalka ugu horeeya qaadanaya cabdiqani runtii kelmaddaas waa kelmad habboon waana wax saxa si oodana mar hore inay ka shaqaysa ahayd si dadka aniga dad wax qoro uma badnaagto wax dhegaystaan u badannahay ama qofka miya ha joogo magaalo ha joogo haddii aan ku hormaro hadda ka hor safar gaaban oon ku baxay airboortkii aan tegey saf dheeraa jiray ilaa boqol iyo konton qof ah marka safka shanaad gabar soomaaliya joogtay gabadhii marka waxay ku fikirtay safkaan ma taagnaa kartid isla markiiba waxay ku fikirtay inay safkaan ay noqoto qofka tobanaad ama qofka labaatanaad gabadhii waxay samaysay marka suunkii ilaa shan suun ayay waxay ku fikirtay inay si hoose ugu sulxato ama si hoose ugu hoos baxdo suunkii koowaad markay dhaafto kii labaad ayay duudka ku dhufatay qolada markaas ku shaqada leh ammaanka ayaa gabadhii qabteen waxaa la yidhi xaggee u socotay gabadhii markay isla markii waxay tiri waxaa rabay inaan meeshaan galo waxaa la yidhi sabab ayaad ku soo goysay intaasoo suun oo kusoo martay maxaa ka cararaysa arrintii marka waxay dhacday gabadhii in dib loo wareysto oo wixii meesha joogay ama afrikaan ahay ama midowgeedoo kale lahay loo yeero oo aniga xataa aan galo oo la yidhaahdo sababti gabadha u degdegaysaa loo baahan yahay in la baaro diyaaradii laba saaca ka dhiman maxaa ku degdegayso boorsooyinkiidiioo maray kaargoyga qaybta kaargoyga lasoo celiyo la yidhaahdo waa in la baaro ayada interview lala yeesho eerboorka i noqotay halka il ama halka daaqada la wada fiilay ayada i noqotay laakiin cabdiqani adiga markaad u fiirsatay adiga wax la yaab leh kuguma hayso maaha oo waad usoo joogi jirta arrimahaas oo kale aniga basoo kale waan ka filaya iyo meel oo maqaaxidoo kaleeto ama meel wax laga iibsado ama dukaan wax laga cuno waa ka filaya laakiin eerboor dhan oo waardiye leh oo askar leh oo intaasoo camera joogto oo boqol qof oo wadan oo kala nuuc ay joogaan oo yacni ma ku fikirin qof soomaaliya ah intaasoo suun hoos mara ayo suunka markii la taabtona suunka waa dareemi kartaa isla markii qofka uu taabto si automaatig u furmay qofka eraboorada ka shaqeeya wuu garan karaa ama wax badan dhoofay waa gar suunkasta wuu furmay waa kuu soo noqon doonaa hadalka intaa kuguma ekeynayo waxaan siinayaa bal dhinaca kale xasan jaamac bal adigana ra'yigaaga soomaalidan waxyaabaha ugu wacan in sida loo soo kala horreeyey aan isugu tixgelin oo qof kasta uu rabo iyadoo intaasoo qof ay ka horreysa uu jiiro amaba isbuurtaan ama waxba la kala sugin oo waxba kala socon waayaan maxay kula taha adigana ugu wacan tahay soomaalida nin kastoo anigu aan dee waagii hore socon jiray ama beryihii hore socon jiray waa wax dadka aan ugaar uga dhigi jiray dadka madow oo keliya laakiin haddana markii aan sii baarbaaray waxaan ogaaday inay soomaalidu caadooyin gaara ay leedahay oo marka waxaan sabab uga dhigay dadkeenii oo reer baadiye ah dadkeenii oo aan iskuulle iyo maaragtay tixgelin iyo wax soo marin oo magaalo soo marin oo dee wax loo soo dhigin oo aqoon markaa runaantii anigu si shaksiyan waan u arkay waxyaalaha runahaantii iigu yaabka badnaa ee runahaantii aan aadka ula yaaba waxaa ka mid a marka aan isbarbar dhigo dhaqanka soomaalida maadaama aan mar walba ahay qof soomaali la jooga la seexda la dhaqma la cuna iyo dhaqanka dadka ajaanibka ah ee kale markii aan fiiriyey waxaa ii soo baxday in runahaantii aynu aada iyo aada iyo aada uga duwanahay dadweynaha adduunka ku nool runahaantii inagu soomaali ahaan isma tixgelino isma ixtiraamno isma xaqdhawrno laakiin haddaad adduunka kale eegto waxaad arkaysaa meel bas laga raacayo oo kale waxay soo taagayeen matalan konton qof oo kale kontonkii qofay soo taagay labaatan baa waaweynaa labaatankii qofay waaweynaa waa la saaraya baskii meelaha ku habboon baa la saaraya goosashinada ku habboon baa la fadhiisanaya waa la daynaya laakiin soomaalida haddii meelaha baska laga raaco ay isugu yimaadaan waxay doonayaan inka ugu xooga weyne ugu feedhaha weyni uu damco inuu hujuum sameeyo tasaadum yani si dhibaata u dhacdo yacni iska horimaad oo meeshii ciidhisado uu xooggiisa ku muquunsado oo haddii doono dumar dhacaan qaar caruur wata qaar dhallaan wata qaar umuraa qaar uurle ay daataan meeshii maadaama nin dhallinyaraha xoogla uu jiirayo isagoo marka uu fadhiistana aad dareemayso isagoo wuxuu ku cararaya aanay jirin oo meeshii yani iska fadhiisanayo isagoo habiya marka run ahaantii xasan waa ku ula yaabka badnayd ee walaashay aan arkay laba usbuuc meelahaasaan qiyaasi karo yani anigoo fadhiya meel gaara makaaxi oo loogu talagalay in shaah laga cabo marka ay ku dhex taalo meel baabuurta lagu maydho ayaan baabuur gaarikiia meesha geliyey marka kursi baa yaalla miis iyo laba kursi baa yaalla marka waxaan sidinta gaariga la maydhayo ku yar naso oo inyar u yar naso markii aan fadhiistay kursigii fadhiistay ayaa waxaa iska soo ag taagay nin markaa arbeed oo dadka waddankan u dhashay ah dabeedna intuu iska eg taagay ba igu yidhi ma ii saamixi kartaa oo ma ii ogolaan kartaa inaan fadhiisto kursiga hadda kursiga anu midaan sita maaha waa midaan meesha ugu yimiyo meherada oo iib loogu talagalay ha e markaasaan intaan maskaxda saa u yaro qosle baan ku idhi waa soo fadhiiso soo dhowow ilaamuu haldina markuu u yar fadhiyey ilaa two minutes meelaha uu fadhiyey buu igu yidhi low samaxta may saamixi kartaa may ogolaan kartaa inaan mid sigaara shito yani fakaanamaa inaan macallinkiisii ahay ama aabihii ahay bay la dhaqmay waad yaabta adigaa la yaabay qalbigan ka ooyay waxaana sidhi hadduu soomaali ahaan lahaa wuxuu qoon lahaa waxaa ka fadhiistaa war iga durug iyo waxyaala lamida waa ta waa tahay xasan waa Marka- kuusan waa kuusoo noqonaya mar kale adigoo raalliya Een, mr shaketi caasha waad salaamantihiin eh, saaxiibada qad ku jirana waan salaamayaa Eh, arrinka dhallinyarada ay ka sheekeeyeen waa arrin jira oo saxa anigu in muddaa waxaan eh, deganaa magaalada nairobi caashahay nairobi meesha faras magaalaha ee centerka ee xafiisyada dowladda ay ku yaalaan xilliyada eh, marka loo shaqo tago xilliyada rawaxaada ee shaqada laga soo baxayo galbihii waxaad arkaysaa eh, dadka kenyaanka meelaha basaska laga raaco ilaa iyo inta ishaada qabata saf iyagoo ku jira cid micnihii safkaas isugu keentay aanay jirin oo oo- oo buntland dhex taagan oo dhehaysa adiga inta gal kaas gal iyagaa ishabeynaya oo isqaabeynaya oo safka sida loogu talagalay u galaya tusaale yaraan ku siinaa meesha soomaalida xaafadda soomaalida basaska soo aada meesha laga raaco markaa tagtidna basaskii waa isku dhex furan yihiin oo eh, kanaa inta ka raraya kaasaa inta ka- kanaa laysku cidhiirinaya kanaa laysku dilaya marka soomaalida hal dhaqan oo waxaa jirta annaga soomaali ahaan markaana isla yaabi mayno waan isnaqaanaa inaan iscidhiirsano oo aan isdardarro oo keenna xooga weyn uu kan xooga yar uu dardaro laakiin markaan la joogno dadka kale ee ajaanibta aad bay loo- noola yaabayaan tusaale hadda ka hor beri waxaan usoo taagnaa meel bangiya yaan saf uga jiray oo dad badan oo oo kenyaan ah iyo annagoo eh, qaar kaloo soomaaliya isku dhex jiray yar naga mid ahaa ayaa eh, cabaar markuu safka taagnaa ayuu wuxuu wuxuu damcay inuu intuu baxo banaanka tago eh, shaah soo cabo xaba sigaara uu kusoo uu kusoo dhufto kadib uu soo laabto marka yar kenyaan uu ka horreeyey wuxuu ku yidhi saaxib waa soo noqonayaa booskan iyo celi uu soo baxay yar kaloo soomaaliya oo socdaa yimid meeshiisi yuu soo gala marka meesha ninkan uu ka baxay boos banaanay ahayd eh, dhalinyaro kale oo oo kenyaan uu ka dambeysay maadaama ninkan soomaali uu ahaa nin kaloo soomaalina meesha soo gala waxba kamay dhihin malaha waxay israadeen waxay isku bedeleen positionka marka kiiyoo socdaa yimid hadhow asagoo eh, cabaarna annagana aan saf ku jirna markaasu wuxuu yidhi booskan anigaa ku jiray labadii wiil ee soomaalida waxay isku qabsadeen booskan anaa ku jiray anaa ku jiray bangiga buuquu noqday waa garta waxaa la yidhi war hay yarkii kenyaanka ahaa ee aniga iga dambeeyey ee wiilkaasi uu kasoo reeyay booska uu yidhi anaa halkan ku jira yaa wuxuu yidhi fiiri adinka meeshan safa annaga aan aan cabaar saac- saacadaan taagannahay adigu haddaa timid inta inaad gashidaa rabtaa kan kale adigu waxaa rabtaa inaa intaa baxdid xaafadaada tagtid soo qadaysid noo soo laabatid safka annagoo ku jirna aad timaadid adinka caqligiina labadiina waa qaldin micnihiis isu- isu keenaya meeshan safaa loogu jiraa waa gartay dhaqan xumadaas nagala taga marka annagoo soomaaliya safka ku jirnaa waxaan intaa isu nimada waxaan nidhi waryaade waxaan waa ceebe dadkan annaga micnihii eh, eh, eh, dhaqankeenna xun iyo inaan arkayna dhaqankeenna wanaagsan arkayna waxaan waa ceeb safka gadaal ka soo gala meesha rabshay noqotay markii dambe ilaa ilaa booliskii ba- bangiga waardiyena ay soo galaan wiilashii annaga lafteenna ka baqnaba soomaalidii nodooda soo baxa in la yidhahdo banaanka imaado marka waa gartay aada aada soomaalida umaasan tahay dhaqankaas ismail caadi ay u tahay wa- waxaana u sababa samir la-aan waa tahay soomaalida sa- samir ma laha Is- qofkan inuu inta safkan galo uu sugo ilaa iyo meeshiisa inta laga gaarayo ma rabo wuu imaanayaa wuxuu rabaa laba daqiiqa gudahooda wuxuu rabaa inuu intuu yimaado safkan galo qofka ugu horreeya noqdo wixiisa qaato baxo baska kan ugu horreeya noqdo xagga ma soconayso dadka dadkii isaga ka soo horreeya maanta oo dhan jooga ama saacado ka soo horreeya dhanna wuxuu rabaa inuu isagii ka mudnaado inuu isaga ka mudnaado ay ka dambeeyaan isaga uu number one ahaado uu yimaado inuu saf galana ma rabo waa Inuu- gartay haddana haddana haddana inuu soo hormaro ma rabo dadkan oo dhan inuu inta ka soo hormaro xilli hore uu yimaadona ma rabo xilli hore ee meesha cidla ay tahay inuu yimaado ma rabo wuxuu rabaa inuu cabaar soo baashaalo hadhow markuu yimaadana meesha ugu horreysa isaga uu galo marka taasi waxaa number one sabab u ah samirkoo nagu yar maxaa kaloo jira bang- eh, meelaha maaragtay dukaamada laga dukaamaysto suuqyada hadda iminka sweden maalin dhaweetay yaraan inta israacnay aan waxaan tagnay meel supermarket marka alaab uu rabay inuu ka gato gudahaan galnay alaabtii soo qaaday meeshii kaasada markaan imaanay ee, safaa loogu jiraa mid kaluna geeyey saf kale saf kale lagu jiraa anna magaalada waa ku cusbaa mid kaluu tagay safaa loogu jiraa wuxuu yidhi shkeetio alaabtan waa iska dhigayna hadhow waan soo doonanayna
haye ma ma sugi karo war waa saf safka maana geli sidoo aan aan aan micnihii aan qaadano keenna safka ku jira ee safka u dulqaatana caashahay wax yar kadibba ma aragtay ma taagnaan karo dadkan safkaa la galay nin walba waa iska taagan yahay waa habi annaga keenna safka gala xitaa ee Mas- dulqaadkaa sameeya ma ma sugi taagnaan karo karo war waa yar ta- kadib wuxuu fiirinaa meesha kaasada waa tahay ismaaciil warniyo naagtan maxay gacan cuslaa wuu soo noqonaya warniyo tan maxaa ku dhacay maanta oo dhan waa tahay ismaaciil aad baad umaasan tahay khadkays waxaa isna ku jira cabdiyara ku jira oo dalkan maraykanka jooga cabdiyare waa la isla qiray in soomaalidu ay dulqaadku uu ku yaryahay marka la fiiriyo dhalinyarada weliba Een, marka bal adiga waa aragnimadaada Een, soomaaliyan waad soo joogtay haddana dalka maraykanka aad joogtaa maxaa farqiga u dhexeeya dhallinyarada aad dalkii uga timid iyo kuwa halkan ugu timid ilaa iyo caruurtaba kasoo bilow markay noqoto bal in wax dadku ay wada leeyihiin la wada sugoo loo faylo run ahaantii marka aada fiirisid arrintan ama sheekadan soomaalida dhinaceeda waxaad moodaa inay aada u degdegayaan qof walibana uu jecel yahay sida saaxiibkay uu sheegay shaketi in uu ugu horeeyo oo mudnaanta koowaad la siiyo tani caashoy dhinaca kale laguma eedeyn karo dhalinyarada shan iyo labaatanka sano kusoo kortay ewaddanka dawlad la-aanta aragtay iyo dhalinyaradii markii dawladdii burbureysay xilligaasi aada u dhalinta yaraa kusoo koray dawlad la-aanta iyaguna waxaanu sheekadaani ku sababeyn karnaa dhinaca sharciga oo waddanka waxaan isleeyahay haddii sharci ama dawlad uu ka jiri lahaa iyo nidaam iyo kala dambeyn xoog leh wax unbaa sidaan iska bedeli lahaa laakiin laakiin laakiin cabdiyar adaa raalli adaa ku watee markaan usoo noqonoo kale hadda ismaaciil xaad shekeete wuxuu ka dhawaajiyay nairobi oo kale waxaad arkaysaa faras magaalka adoo jooga na dadkii iyaga ayaa isxilqaamo iyaga ayaa ismaamulo oo askari ma dhex joogo qof ammaanka ilaaliya ma dhex joogo hadduu meeshaanu bas ka raacay uu soo istaago haddii uu qof ka horreeyay qofkii meesha taagnaa uu ku daba feylaya meel walbana sidaasaa ka jirta ilaa iyo caruurta markaad u fiirsato waddankana waad aragtay caruurta iskuullada markay aadayaan oo kale ay basaska iskuulka raacayaan ardaygii soo horreeya oo taagan hortiisa ma istaagi karaan waa inay gadaal ka istaagaan haddii xataa ay boqol gaarayaan marka arrintaasi xitaa arrintaa basaska caashoy xitaa basaska cid safgelisa ma laho baska mid walba midkuu ka soo horreeyay gadaashiisuu dhigtaayo cid isku daba feelinaysa ma laha baskan isagaa ugu soo horreeyey meeshii loogu talagalo imaanaya dadkii safkay ku jiraan siday tahay u galayaan wuu baxayaa kii ku xigaa galaya waa sidaas wax marka boolisa wax ciidana wax gudla kor taagan ma jiro marka xaggee wax ka qaldan yihiin cabdeere xaggee xaggee wax ka qaldan yihiin bay kula tahay maxaa soomaalida ka qaldan Caasho.
dhallinyarada gaar ahaan caasho waa runtaa waa wax jira laakiin soomaalidu waxay tidhahdaa ratiga hore ratiga dambe saanqaadkiisuu leeyahay soomaalida waxaan tusaale kuu siinayaa een, marka uu arko qofka dhalinyarada ah oo soo koraya waxa dadka waaweyn ay samaynayaan waxa masti ah in ay ku daydaan inay een, wadadii ay mareen ay maraan hadday khalad sameeyaan khaladka wuu sameynayaa haddii ay wax saxa sameeyaana wixii saxa u sameynaya waxaad arki kartaa iskaba dhaaf dhalinyarada iskaba dhaaf kuwa dawlad la-aanta kusoo koray Een, baarlamaanka ayaa maanta shir ayaa maqlaysaa guddoomiyaha ayaa maanta wuxuu jeedinayaa shir ha la sugo laba kelima markuu isdaba dhigo qof baa raba inuu hadlo ma raba inuu farta taago ma raba inuu dulqaad yeesho ma raba inuu qofna ka- een, ka amar qaato waxay noqonayaan baarlamaankii dhammaan wax miis ka garaaca iyo wax qayliya iyo wax meeshii buuq baa ka dhalanaya waad mahadsantaa marka xalkii baan usoo degaynaa mar haddii een, dhallinyaradu waa hormuudka een, jiil kasta ama ummad waliba dhallinyarada ayaa hormuudka dhammaantiin waxaa tihiin dad dhallinyaro ah qaabkee ayaad isleedihin waa lagu bedeli karaa dhaqankan oo intay labaatan qof oo soomaaliya meel isugu timaado iyadoo aan askari ku dhex jirin ama qof kaloo ilaaliya uusan ku dhex jirin ay isku nidaamin karaan oo wixii markaa iyaga ka dhexeeyey ama bas la raacay ha ahaato ama goob laga cuntay ha ahaato ama goob laga dukaamaysta ha ahaato sidee iyaga isku nidaamin karaan oo midba kii ka horreeyey uu ku ixtiraamaa oo hawsha ugu fushaa waxaan ku bilaabayaa xasan jaamac si kooban dee soomaalida qaldan ee aanu ka sheekaynayno qayb ka mid aanu nahay ma odhanayno qaar ka mida ma nihin xalku wuxuu noqon karaa run ahaantii horta soomaalidu saan ugu sheegay shaygaas ixtiraamka la yidhaha hataa soomaalida gudaheeda isu ixtiraamto marka waxaan karaa marjicu wuxuu noqonayaa dawlad la-aan maaha way jiraan eh, dee soomaaliya markaan ka hadalno goobo nabadgelyo iyo nabad iyo wanaag iyo kala dambeyn ay ka jirto way jirta run ahaantii xaqiiqatan laakiin taas anigu kuma sababaynayo dawlad la-aan laakiin waxa aan anigu ku sababaynayaa eh, soomaalida oo ka tagtay dhaqankoodii iyo diintoodii ay lahaayeen ee asalka ha ka tagtay marka marjica xaqiiqa wuxuu noqonayaa soomaalidu inay ku noqotay diintoodii waayo nebiga caleyhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay uu xadiisku yidhi qofka aan ixtiraamin ka weyn ka yarna u naxariisana dhowran naga mid maaha ma diintayda rajicu wuxuu noqonayaa in diinta loo noqdo oo la is akhlaaqda ixtiraamo.
cusubba loo noqdo oo oo la is ixtiraamo oo sunnaha nebiga loo noqdo oo soomaalida lagu soo celiyo boqol kiiba boqolba islaam ahaayeen iminkana waxaan arkayaa een, ee, shiicaysiin iyo gaalaysiin iyo tafkiirin iyo waxbaan arkayaa marka ha loo noqdo diinta islaamka iyo marjaca kala dambeynta sunnihii nebiga hala is ixtiraamo hala isqadariyo Aad- taasaan anigu xalka runta u arkaan aad baad umahadsan tahay een, xasan waxaan siinaya cabdiqani ka dhalinyara ahaan qaabka ayaad isleedaha waa lagu bedeli karaa dhaqankan muddada soo jiray ee weligeedba inta soomaali soo jirta la arkaya ah in la isbuurto la isku xoog sheegto ee dadkii ay nidaamkii aanay raacinin uu qof waliba rabo inuu isagu noqdo mid ka mudan maxaa lagu bedeli karaa baad isleedahay si kooban halku sideedaba wuxuu kasoo baxaa guriga iyo meesha waxbarashada waxaad Marka leedahay waxaa ka marka daaw- marka waxaad waxaa- leedahay wa- iskuulladan ardaydu ha baraan sida arday ardaygu u- u- ay usoo kala horreeyeen aad- ama kursiga loo soo kala horreeyey aada iyo aad caasho waayo walaale waxaan u gudbayaa ismaaciil ismaaciil kelmadaada ugu dambaysa maxaa lagu sixi karaa baad isleedahay arrintani caashay aniga e, e, e, waxaan aaminsanahay in wax walba dulqaadka maaragtay ay ay asal u yihiin in sabarka la badiyo E, dhallinyaradana iyo guud ahaan bulshada dhallinyarada keliya lama dhihi karo caasha xitaa dadka waaweyn oo ku jiraan arrintan oo kale marka in barnaamijyo wacyigelina bulshada loo sameeyo qof walba qofka kale uu ku ixtiraamo ama uu ku xaq dhowro waxa uu leeyahay aniga adiga markaa iga soo horreysid ee safka adiga iga soo horreysid inaan hortaada istaagamahay inaan ku dhaha waay caasha adaa iga horreeya gal markaas qof walba markii xaqiisa isaga uu leeyahay uu ogaado iyo xaqa walaalkiis uu leeyahay samir inuu leeyahay isaga waxa meesha loo socdo fiiri baskan la raacayo ee safka loogu jiro caasho midkaan hadduu buuxsamo mid kalaa imaanaya waana raacaysaa kalsoonidaasna way jirtaa marka in la ogaado degdegta aan iska dayno samir aan badino barnaamijyo wacyigelin oo dadka looga wacyigelinayo guud ahaan bulshadana la sameeyo wax walbana sabarkaasa aniga aan aan aaminsanahay in asal uu yahay oo haddii la isu safro ee, ee, degdegtan ay naga baabi'ayso waana dhaqan xun runtii oo dadka caalamka ay aada noo ee, ee, noogula yaabaan meelaha bulshada ay isugu timaado kale marka la yimaado waa la yaqaanaa dhaqanka soomaalida waa soomaaliya lagu leeyahay marka dhallinyaradana waxaan kula dardaarmi lahaa qofka walaalkaa xaqiisa inaadan micnihii adiga aadan ishortaagin oo aadan dhihin anaa xoogka iga qaadanaya haddaa iga xoog badan tahay adiga haddaa iga xoog badan tahay ee aniga aan kaa soo horrey ha i dhicin ha i xoogin xitaa dhinaca kale markaad Aad- fiiriso adinkaa ku watee n marka laga soo tago xitaa meelaha basaska iyo inkastoo wax ku cusub soomaalida ay tahay goobaha cunada laga cunoo kale n cunada qofku iskiisa usoo guranaya ee buufeetka looga yaqaano wadamadan reer galbeedka absolutely waxaad arkaysaa run.
waxaad arkaysaa Eh.
soo- soomaali dhan oo meel taagan oo rabta inay cunadii cunto midna weelkiibuu haystaa midna cunadii u ag taagan yaha laba saf oo iska soo horjeeda waa iska hor imaanaya markaasaa maanta oo dhan wax kala soconayaa ma jiro kanna weelkiibuu haystaa kan qaadadii u haystaa kan cunadii u ag taagan yahay xitaa marka ma la dhihi karaa arrintani waa nidaam loo baahnaa marka hore in soomaalida barbaarinta hoose ay kasoo bilaabato waa run hawshu uma socon karta xitaa fiiri nidaamkaas qaldan fiiri haddii aniga saxankii aan ishor- ishor taago kan bariiska hor istaago kaas hilibka hor istaago kaas qaadooyinka uu taagan yahay hawshu xitaa ma socon karto marka si hawshu ay u fududaato nidaamka marka la raaco wax walba way fududaanayaan waxaan aad u dhaliilayaa in degdeg ay nugu jirto lamana oga fiiri caashaay masaajidka iminka salaada marka assalaamu calaykum assalaamu calaykum marka la dhaho salaamu calaykum ta- labaad markii la dhaho qofaa isagoo dhinac salaamu calaykum taas ku maqan oo hore ka istaagaya banaanka usoo socda meel walba u socdo waa soo baxaya banaanku taagan yahay adeer waaba soo cararaysay be adiga albaabka orada kusoo maraysay be meela u socotidna male waa gartay cabdiyare siinaya ugu dambeyntii cabdiyare waxaa horta la isku raacay in arrintaani ay tahay mid soomaali ay ka siman tahay anigu waxaan aaminsanahay in yar iyo weyn een kulli in aanu wada khaldannahay oo soomaali ay dhaqan ka dhigatay sidaana een arrinta kaliya ee aan oran karo maanta xal baa lagu heli karaa waa in dadka la wacyigeliyo oo wax loo sheego oo la yidhahdo arrintan arrinkan waan ku khaldannahay waxaana wax wanaagsan ma aha qof baa wuxuu ku leeyahay warniyo huleerkaani ma furmayo kale taraafigu markuu jiro oo kale gaarigaan muxuu ihortaagan yahay inuu gootiyo oo baabuurka waxaa isleedahay arma gootin rabaa ay waxa weeye dulqaadka iyo beeshantigu horta meesha way ku jiraan midda kaliya oo lagu lagu eh, cirib tiri karo ama looga waantoomi karaa waxay noqonaysaa in dadka maanta la wacyigeliyo oo tababar la siiyo wax kale oo anugu hadda aan dhihi karo waa lagu suuli karaa ma ujeedo aad baad mahadsantiin dhammaantii waa idiin mahadcelinaya xasan jaamaca cabdiqani ismaaciil xaaji shakeeti iyo cabdiyare dhammaantii waa idiin mahadcelinaya aad baa mahadsantiin Waa mahadsan walaashay aada waa mahadsan adiga.
Waa mahadsantahay caasho guud ahaan barnaamijka ah madasha dhallinyarada ee toddobaadkanna dhegaystayaal intaas ayaan ku joojinayaa haddii dhegayste aad hayso mowduuc amaba sheeko aad isleedahay waxa ay mudan tahay in lagaga hadlo barnaamijka dhallinyarada maanta si gaar ahana u taabanaysa nolosha dhallinyarada fadlan ra'yigaaga noogu soo dir somalia at v o a news dot com adigoo ciwaan uga soo dhigaya barnaamijka dhallinyarada maanta
aad iyo aad u mahadsantahay cashe ibraahim caashicuud oo barnaamijkaasi nala socodsiinaysay halkaad ka dhegeysanayseena waa v o a washington haatana dhinacii kaalmaha sugaanta heestii tamashle iyo fanaanka cawaale aadan
Thank you.
heestii tamashley fanaanka cawaale aadan inta haddaynu kaga gudubno haatana dhinacii ciyaaraha jamaal axmed cismaan oo barnaamijkii la daadihinaya ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha ee barnaamijka dhallinyarada maanta dhegaystayaal haddii aynu ku horreyno horyaalka dalka ingiriiska kulamo xiise badan ayaa la ciyaari doonaa maanta iyo maalinta beritaa iyadoo islamarkaasina kooxuhu ay isku arki doonaan naadiga kubadda cagta westham united ayaa waxa ay la ciyaari doontaa naadiga liverpool oo ay martigelin doonto naadiga horyaalka hogaaminaysay dhinaca farqiga goolasha ku hogaaminaysay arsenal ayaa gagadeeda emirates waxa ay kula ciyaari doontaa newcastle united barnmouth ayaa u socdaali doonta naadiga leicester city oo iyadoo sidoo kale dhibco inta arsenal ay leedahay in la mid ah iska leh waxaana uu yahay kulankaasi mid xiise badan manchester united oo guul raadinaysa ayaa gagadeeda old travord waxa ay kula ciyaari doontaa naadiga swan city southampton ayaa u socdaali doonta norwich city sunderland iyo stonvilla ayaa ballansan stock city iyo west bromich albion ayaa kulan kale oo la wada sugayo wada ciyaari doona watford ayaa la ciyaari doonta naadiga manchester city maalinta ku xigta crystal palace ayaa la dheeli doonta naadiga chelsea macalinka naadiga chelse guus hindig ayaa raadinaya guushiisii ugu horreysay ee uu tan iyo tababarnimada naadiga kubadda cagta chelsea kala wareegay hoose murino oo shaqada laga ceeriyey sanadkeenu ka soo gudubnay everton ayaa gegadeeda waxa ay kula ciyaari doontaa naadiga tottenham hotspar haddii dhegaystayaal aynu eegnana sida ay kooxuhu u kala horeeyaan arsenal iyo leicester city waxay leeyihiin min sagaal iyo soddon dhibcood iyadoo sagaal iyo toban kulanna la ciyaaray manchester city waxa ay leedahay lix iyo soddon dhibcood tottenham hotspar ayaa iska leh shan iyo soddon dhibcood dhinaca hoosena waxaa ku jira oo heerka divisionka inay aadaan u dhow naadiyada astonvilla sunderland iyo newcastle waxaase sidoo kale kaalmahaasi kusoo xiga oo xaaladoodu aysan sidoo kale wanaagsaneyn kooxaha swan city benmouth norwich city iyo chelsea oo dhammaantooda isku dhibco ah marka laga reebo naadiga swan city oo sagaal iyo toban dhibcood iskale inta kale waxay leeyihiin labaatan dhibco horyaalka dalka sbain haddii aynu aadnana waxaa la ciyaari doonaa kulamo kale oo la wada sugayo kulan xiise badan ayaa waxa uu gegada stadio el madrigal ee naadiyada valereal iyo valencia ku dhex maray maalintii khamiistii kooxahaasi iyadoo macalinka cusub ee naadiga kubadda cagta valencia garnevil uu raadinayo guushiisii ugu horreysay ee uu la gaaro naadiga kubadda cagta ee valencia ayaa hase yeeshe waxa uu kala kulmay guuldaro xanuun badan kadib markii gool iyo waxba lagaga adkaaday oo goolkaasi keliya naadiga valereal uu u dhaliyey bruno sorino waxaana la dheeli doonaa maanta dhegaystayaal kulamo kale oo xiise badan naadiga barcelona ayaa waxay u socdaali doontaa naadiga esbanyol oo egegadeeda kula ciyaari doonto atletico madrid ayaa vicente caldron kula ciyaari doonta naadiga levente malaga iyo seltavigo ayaa sidoo kale kulan la wada sugayo wada dheeli doona real sociedad iyo rio vayakana ayaa maalinta kale ee xigta ciyaari doona granada iyo sevilla ayaa fooda isdari doona eber iyo real batis ayaa ballansan las balmasna waxa ay u socdaali doonta atletico bilbao deportivo la caronya iyo valerial ayaa dheeli doona mar kale gegada mastale stadium kulan xiise badan naadiyada valencia iyo real madrid ayuu ku dhex mari doonaa waana kulanka la ciyaari doono maalinta berita ee axadda kooxuhu waxa ay u kala horeeyeen sida tan naadiga barcelona oo hal kulan uu u harsan yahay ayaa dhinaca farqiga goolasha iyo sidoo kale kulankaasi maadaama uu u harsan yahay ku hogaaminaysa siddeed iyo soddon dhibcood oo lix iyo toban kulan oo ay ciyaartay naadiga atletico madrid ayaa dhibco intaasi leeg iska leh hase yeeshee toddobiyo toban kulan ciyaartay real madrid ayaa soddon iyo lix dhibcood leh valerial soddon iyo saddex dhibcood ayay leedahay dhinaca hoose waxaa ku jira oo laga yaabo oo looga baqayo inay heerka labaad aadaan granada reyo vayakano iyo lavente horyaalada dalalka jarmalka iyo talyaaniga ayaan kulamo toddobaadkan dhici doonin xubintii cayaarahana dhegaystayaal waa naga intaa
aad iyo aad buu mahadsan yahay jamaalo ciyaari nala socotiinayey wuxuuna u dambeeyey barnaamijkii dhallinyarada maanta inta haddii la dhahda afarta maanta aynu dib u kulmi doonno ani waa maxamed cabdi jamaal axmed cusmaan iyo dhammaan saaxiibada v o idinle sidaas iyo duhur wanaagsan This program has come to you from the Voice of America,